wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warramaya inuu ka dhacay shil gaari oo dhaliyey khasaare kala duwan kaas oo ka dhashay dhimasho iyo burbur hantiyeed mas-uul ka tirsan dowladda kenya ayaa ku geeriyooday shilkan ka dhacay waddankaasi kaasi oo ahaa wakiilka golaha hoose ee ismaamulka kiyambu shilkan ayaa si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada thika iyo juja ee ismaamulka kiyambu waxaana la sheegay in gaari uu watay uu ku dhacay mid xamuul ah intaasi kadibna gaarigiisi uu dab ka kacay sidaasuna ku geeriyooday ugu dambayntii meydkiisa ayaa la geeyey goobaha meydka la dhigo ee cisbitaalada dalka kenya ayaa waxaa joogto ka ah dhacdooyinka shilalka la xiriira sanad walbana waxaa la diiwaangeliyaa boqolaal shilal ah